waxaan booqasho ku marnay dhammaan barkacyaasha ee, kaaluunka degmada baraawe oo aan hubinaynay roobabka sida ay saameynta ay ku yeesheen iyo sida dadka ay noloshoodu tahay runaantii kolley dadkaasi dhibaato badana haysato ee ilaahay subxaana wa tacaala oo dadkan ay addoomo u yihiin inuu ka dulqaadaan rajaynayna hadduu ilah yidhahdo insha allahu tacaala Een, intaa kadib een, waxaan leenahay dadka een, maaragtay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka arrimahan oo ama hay-adaha gargaarka iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka ganacsatada ku dhaqan degmada baraawe iyo iyo waxaan isleeyahay iyo- iyo jaaliyadda eh, ka soo jeeda degmada baraawe iyo soomaaliya oo dhanba waxaan u sheegaynaa dadka inay kaalmo u baahan yihiin een, noloshuna meesha ugu hooseyda ay ka marayso hoygii oo maanta qaabdaran yahay cunno halkeeda dhig marka insha allahu tacaala eh, dadkaas in aad insha allahu tacaala usoo gurmataan ayaan rajeynayna annagana insha allahu tacaala dadkeena reer baraawe eh, waxaan isku dayanaa haddii la yara wax allaal wixii la tari kara in la taro wixii awooda Een, insha allahu tacaala laakiin dadka ilaahay wax siiyey waxaan leenahay dadkan kaalmay idinkaga baahan yihiin Eh, sidaa u jeedinba waxaan kormeer ka marnay ee kaamuunka ku yaala kaamuunka degmada baraawe guud ahaan aan soo kormeernay sida xaaladahooda iyo roobka iyo si u saameeyey Eh, sidaa aragteenba aad iyo aad yaan soo kormeernay noloshooda iyo xaaladda siday ku nool yihiin Eh, maadaama gudoomiyaha een, fursad noo siiyey in maanta ay si fiican aan usoo kormeerno koomamkii warbixin ka bixinaya kaamuunkaas oo baahidaas iyo waxaas ku jiro inay hay-adaha samafalka ay ku howlgalaan koonfur galbeed inay se guud ahaan ay soo eegaan kaamuunkan kormeer guud aan ku sameynay ee kaamanka ku yaala magaalada baraabe annagoo ah een, tiim uu hogaaminayo een, gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada baraabe mudane cumar cabdulaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada binti iyo annagoo een, ka kooban dhowr xildhibaan oo golaha deegaanka degmada baraabe ah Een, ujeedkana wuxuu ahay kur- kur- la gurgalaye een, kaamanka barakacyaasha ay ku nool yihiin magaalada baraawe Een, maadaama haweenadii lasoo dhaafay ee roob xoogan oo magaalada baraawe ka da-ay een, sidii la ogaa lahay een, dadka ee waxyeelo kasoo gaartay ee u baahan een, gargaar degdeg ah sida bacyaal oo kale waxyaaba la mid ah arrimahaasa la kormeerayay dhowr kaama tagnay